bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaartana dhegeysataa idilkiinba ah meel weliba waad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habee wanaagsan ayaan awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa caawa waa tallaado arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad maarsa sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doona maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo sheegay in kooxa burcad hubaysan oo dil iyo dhac iyo kufsi u geysanayo dadka adeegsanaya deegaanadii dhowaan laga saaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe dagaalyahanada al-shabaab in ay markaasi jidgooyooyin tirabeel ay halkaa dhigteen waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo si adag kaga hadlay jidgooyooyinkan kooxaha maleeshiyaadka hubaysan ay dhigteen degmadaasi
waxaan sheegaynaa sidaan horuu sheegnaba war dadkii beri sheega lahaay waa laiga dila dhihi lahaayo war haddaan muddo ku siinay waddada ka wado waddada ka wadaan leenna haddaad kii wadaadahay tahay haddaad nabaddoonki tahay haddaad kii dhala tahay haddaad kii waxgarta tahay hadda waddada ka wadaan leenna hadday ka wada waayaan berri lama weydii kaa dhimashee dhaawac baalqoryahooda maxkamaddan isku
caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo wareegga u waramay kana warbixin doona oo kooxahan hubaysan ee jidgooyooyin ka dhigtay degmada aadan yabaal oo ka mid ah goobihii dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab kana warbixiye dhibaatooyinka ay halkaasi ka wadaan kooxahan maleeshiyaadka ah qodobada kalena caawa idiin soo gudbin doono aad barnaamijka wareegga wararka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono maamulka jubbaland oo war ka soo saaray weerar ismiidaamin ah oo ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado oo maanta ka dhacay degmada baardheere ee gobolkaasi
qaraxyadii ay ku weerareen khawaariijta degmada baardheere ee ayna dhibaatada ugu geysteen dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dadweynaha ayagoon u kala aabayeelin oo caadana u yeeshay inay mar walba dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda
wasiirka amniga maamulka jubbaland oo si adag kaga hadlayo shir amniga ku saabsan oo uu maamulka jubbaland ay ka yeesheen amniga deegaanada maamulkaas iyo weliba weerarkii qaraxyada ahaa oo ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka gado axmed bula garad ayaynu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharciga la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada iyo agaasimaha nisa oo ka hadlay sharcigan maanta ay meel mariyeen mudanayaasha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya qodobada kale waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda etoobiya ee soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo galabnimadii maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka ee dowladda etoobiya usoo magacaabatay soomaaliya islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa wafuud kala duwan oo ka qayb galayo shirka golaha wadatashiga qaran oo gaaray magaalada beedhabo halkaasi oo lagu wado inuu dhowaan uu ka furmo shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirarka halkaasi ka furmayo iyo diyaargarowga ka socda magaalada beedhabo shirka qaran ee waxbarashada uu daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana waxauu maanta galay maalintiisa labaad waxyaabihii lagaga hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordho iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood madaxweynaha somalilan oo si adag kaga hadlay ayaanu idiin soo gudbin doonaa waa farsamadii jaaja mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
dagaalkiiso kayaha mahadana nagu gadhay kuman dirira kuman daadsaniya kuman la doxdoxay kuman yaal dib jira kuman yaal dardaran kumanan dora dhalinaynin iyo kuman dal kale u tagay cayrta daba hayso intaasoo darxuma ah bandoraato dhaxalay dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku diilanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene musuq maasuqda iyo soomaalay waad ku diriirteene meelkiinna daaqsada soomaalay aad ku dararteen
allah ayuu dagaaladii wixii dunuubku aafoobay dan yar iyo masaakiintuu lume dad iyo maal hoostay waxaan dirac ku weyninayn ragga geesiyaal dahaba wixii daar burburo dabaqyo dheer dumayoo shiidaayey darkadiiyo carshaan iyo wixii jayngadaba duulay madaafiic isdabajog wixiina lagu soo daayey risaastii iyo sidii roob wixiina la darduursiiyey doc kastaba waxaan u yaacaynay dhinacna diidaynay dib u soco horuu soco wixii layska daba laaftay xarweeyaan qabyaalaadii umaday xushaan deg beelbeel ku xooni xabad iyo rasaasi intaan qumacla xeernahay qabyaalad xidhanay xaqiiqdii sugaysa
allahayow islaax lagu hodmo oo toos u hana qaada allahayow
waa hagaag mar kale habee wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaal hal dhibic shan megaartis waxaa efamkaa naga maqli kara dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale uu efamku gaaro waxaanu gudageli doonaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega caawa waxaanu ku bilaabeynaa wararkii la xidhiidha gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya halkaasi oo dhowaan deegaano lagu xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab laga soo warinayo dhacdooyin ee dilal iyo kufsi iyo markaasi dhac ay geysanayaan kooxo maleeshiyaad ah kuwaas oo jidgooyooyin dhigtay meelihii laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe oo ay ugu weyn tahay degmada aadan yabaal ee gobolkaas oo ka mid ah goobihii ugu waaweynaa oo ay muddo sannada saldhig weyn u ahayd dagaalamayaasha al-shabaab balse haatan ay dib ugula wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanayo ciidamo markaasi dadka deegaanka ah oo dhowaan halkaasi ka saaray dagaalamayaasha al-shabaab hase ahaatee hadda waxaa laga soo warinayaa halkaasi in ciidamo maleeshiyaad hubaysan ay jidgooyooyin ay dhigteen meelihii shabaab laga saaray ee degmada aadan yabaal deegaanada hoostaga gaar ahaan wadada degmada aadan yabaal aada waxaana wararku ay sheegayaan in kooxahan hubaysan ay bilaabeen inay bililaqaystaan gaadiidka dadweynaha gaar ahaan kuwa xamuulka qaado ee adeegyada markaasi raashiinka qudulduruuriga u wado degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe dhacdooyinka sidoo kale lasoo warinayo ee ay maleeshiyaadkan hubaysan halkaasi ka geysanayaan ayaa waxaa ka mid ah in markaasi ay kufsi u geysanayaan haweenka saaran gaadiidka ay dhacayaan iyaga oo sidoo kale lacaga baada ka qaato gaadiidka dadweynaha ee halkaasi adeegsada dhacuna waa markaasi tirabeel jidgooyooyinkan ayaa kuwa issaaran oo markaasi gudaha degmada aadan iyo baal ee gobolka shabeellada dhexe laga soo warinayo sidaas waxaa warbaahinta dalsan u xaqiijiya caawa guddoomiyaha degmada aadan iyo baal ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya maxamuud sheekh xasan maxamuud oo markaasi u waramay barnaamijka wareega waxa uu sheegayaa in degmada aadan yabaal kooxahan markaasi maleeshiyaadka ah ay ka geysanayaan dhacdooyin urkutaalo ah isagoo sheegayo in ay ugu waaweyn tahay dhacdooyinka ay geysanayaan kufsi ay haweenka u geysanayaan dhaca oo aan xisaab lahayn iyo weliba sidoo kale ee, jidgooyooyin isisaasaaran oo ay markaasi dhigteen kooxahan hubaysan oo uu sheegay inay yihiin kooxahan aan ka tirsaneen ciidamada dowladda waxa uu ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabada ku habboon haddii ay maamulka hirshabeelle iyo midka markaasi dowladda federaalk soomaaliya ee arrinkan ay markaasi ee, dadkan eh, maleeshiyaadka ah ee hubaysan ee jidgooyinka halkaasi dhigto wax ka qaban waayaan ayuu sheegay eh, inay tallaabo ka qaadi doonaan waryaheena abuukar xashar ah ayuu caawa u waramay maxamuud sheekh xasan maxamuud gudoomiyaha maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe gudoomiye eh, maxay tahay sababta aad noola soo xiriirtay
waxaan kuula soo xiriiray niman mooryaan ah oo jidka jayga ah oo aadebaal iyo isku xira eelbaraf ayaa laba meelood niman mooryaana isbaarooyin dhigteen labadaas meelood oo la kala yidhaaho meel mureyste meelna la yidhaaho xalfooley nimankaas nimankii shabaab ahay oo tuugada ahaa oo dalkan laga ayriyey ayay bedeleen dadkay dhacayaan dharkay ka furayaan bariis iyo sonkorti iyo saliidyay dhigsadeen dadkii oo dhaawacaha baabuurta aad baa noogu keentay dhibaatooyinkaasay ka shaqaynayaan waxaan ogeysiinaynaa dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya inay tuugadaas isbaarada u dhigatay oo dadweynaha u socda dhinaca waqooyi ee degmada aadebaal iyo kasiisha shaba ay ku dhacayaan jidka dhexdiisa waxaan u sheegaynaa dadkii dadkaas dhalay hadday hooyada hor tahay hadday aababa hor tahay hadday nabadoonkooda tahay inay kala baxaan wadada ay ka bixiyaan haddii ay ka bixi waayaanna sida aan soomaali qaarkeed ku naqaano waxay yidhaaheen masaajid uu ka addimaayo qur-aan u akhray hadda waa u digaynaa saddex iyo afberiyo muddahaan sii haynaa ha ka wataanoo dadkaas dadkii dhalay in ay kala baxaan wadada dadweynaha ay ku dhibayaan ay ku dhacayaan waxaa shalay iyo daraad ii yimiday darawal gacanta ay qore uga jebsheen ay liif garaaceen oo wejigiisa dhiiggii ka daadanayo naagahay dahabkii ka furteen iyo dharkii iyo sonkortii dadweynuhu soo gatay wadada ku dhacayaan waxaan u sheegaynaa soomaaliya iyo dadkaa dadka ay ka soo jeedaan hadday waalidkood yihiin hadday yihiin nabadoonkoodi hadday yihiin culimmadood inay kala baxaan wadada hadday kala bixi waayaan muddaan siinaynaahe hadhowna ma weydii karaan geeri iyo nololna waa ku keenaynaa dowladdana waa horgeynaynaa haddana waa u sheegaynaa waan horena waa ugu sheegnaa hadda dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya isbaaradaas taalla mureyste iyo xalfooley oo ka tirsan degmada aadiba uma dul qaadanayno in dadweynihii lagu dhaco wadada tuugo mooryaana ee haddii ilaahay maaho tuugadii shalay dalkan dhibaysa dadweynaha soomaaliyeed dhibaysay oo isbaaradii u tiilay markii laga bixiyay inta soo bixinay isbaaro dhigteen shalay maxay u dhiga waayeen maxamuud sheekh xasanow eh, gudoomiye waxaad sheegtay inay dadka dhibayaan oo dumarkii ay xoogeen oo gaadiidkii eh, dadka shacabka u rarna ay furteen oo dhibaato ay ku hayaan laba meelood oo cayiman oo aad tilmaantay kana tirsan degmadaada maxay tahay sababta aad muddo saddex maalmood ah u siinayso eh, muddada eh, digniinta ah ma ku dhaqaaqdid oo wax ka qabatay haddii aad adigu maamulkii tahay
waa ku dhaqaaqaynaa waxaan u samaynaynaa maalmahaas waxaan u samaynaynaa dadkii dadkaas dhalay oo dhihi doona berito waa nagala dilay iyo nabadoonkii biyada soo jiri lahaa iyo dawladda inay ogaato intaasaan dib ugu dhigaynaa waa dib mar labaadaan ku celinaynaa mar saddexaadaan ku celinaynaa dawladda hirshabeelle markhaati ha ka ahaato ha ka ahaato dawladda dhexe dadkiiyay dhaceen naagihii kufsanayaan dahabkiiyay furaayaan oo iskuntiyaalkii qorxoonayay dhalinyaradii baabuurka saaree ka dhigsaayaan ay ka furanayaan dhibaatay ku haayaan waa in si degdega dawladda hirshabeelle uga qaada meesha hadday uga qaadi weyso dawladda hirshabeellena ima weydii karto dawladda dhexena ima weydii karto geeri iyo nololna waa ku geynaa maxkamadda macal qoryahooda waayahay dad degmada eh, degaan ahaan hoos yimaada miya mise waa degmooyinka kale ee gobolka shabeellada dhexood ku idinku dhodhow
tuug sidiisa qabiil ma laha afarta koona isaga imaahayaan waxaad arkaysaa jidka labada dhinac kuwa ka degan waxay heshiis ku yihiin haddayna ilaahay ka cabsa inay dadka dhacaan qabiil ma aha qabiil u fiiri mayno tuug ismaana dhigta waay waana ka qabanaynaa heshiisaan bixinay dadka kalaan u sheegnay qaabka ay isticmaalaan marka ay gaadiidka istaajinayaan eh, waxaad ii sheegtay intaanan waraysiga bilaabin inay boholo qodeen wadada ka qodeen bal taasna eh, dadka usii jilci
jidkay godad ka qodeen ooday dhex dhigeen jidkay ooda dhigeen laba qoroo ganalahay soo gooyeen jidkiyay qoro dheer ku saareen jidkiyay leexiyeen baabuurta asay boqol tilaaba leexaayaan si baabuurka uusan u ordin ayay god ka qodeen ooday dhigeen qoryo ganalahay sureen markii ay joogaan geed meesha ku yaallay waabteen ummadii ay dhacaayaan badarkii ay degsaayaan dharkii ay furaayaan naagihii kufsaayaan war dawladda dhex awdaan leena dawladii dhexe awde dawladii hirshabeelle awde dawladda hirshabeellaan si degdega ugu celinayna hirshabeellaan ku celaynaa wadada wadada nimanka tuugada ahoo xire hirshabeelle tilaab cadcad ha qaad hadday ka qaadi weyso hadhow maxkamaddaan horgeynaa dhimasho iyo dhaawac macal qoryahoodaan hordhigaya hadda wadadu ma xiran tahay labada meelood ee aad sheegtay ma ka xiran tahay oo nimanka een, burcadda aad ku te- sheegtay ayay u xiran tahay oo gaadiidku ma maro mise waa la maraa oo waa soo boodo
maya si caadiyahay u dhigteen iyagoo ka faa'iidaysanaya dagaalka loola jiro galgaduud oo hadda hirshabeelle laga bixiyey ee lagu sii jeedo dalka galgaduud gobolka galgaduud lagu sii jeedo ay hagardaama ku yihiin ayay dadkana dhacayaan dhibaatay meesha ku hayaan hadhowna waxay dhihi doonaan saan hore ugu sheegay masaajidow ka soo baxay qur-aanow akhraaye heer hebelaa iga dilay hebelaa iga dil war hadda muu sheegin war hadda muu sheegin hadhow laima weydii karo biyo iima weydii kartid haddaan wadada ka wado haddaad dhashay haddaad aabihii tahay haddaad hooyadii tahay haddaad adeerkii tahay haddaad nabadoonkiisi tahay haddaad shiiqiisi tahay hadda ka wadaan leha wadada haddaad kada weedeysiin asoo dhintay asoo nool waryahoodoo iskor saara maxkamadaan geeya Eh, maxamuudow sowcab idinkuma ahan eh, maamulkiina oo dhowr bilood hadda jooga eh, degmada aadan yabaal in waxaana ay soo baxaan eh, al-shabaab ood meesha kula dagaasheen kadib in sidana ay dhacdo eh, maxay kula muuqataa
waxay iila muuqataa waxgarab la-aan ayay u muuqanaysaa dadkaas waa dadaan waxgaran cabsiyay leeyihiin diin kaley leeyihiin male shala shabaabay ka cabsa inuu qoorta ka goyo hadda anaa ka goyna hadday wadada ka bixi waayaan
haye
haye waayahay een, guddoomiye ah, maamulkaagu inuu sidan ah, uga cawdo ah, kasokow wax tallaabaa oo hordhaca oo aad qaadeen ma jira ma jirtaa oo ma timaadeen meesha ah, dhibaatadu ka taagan tahay
wadada waa tagnay hadda ka hor iyagoon sidaan ugu soo badanaan tagnay inaan soo socon hadday ogaadeen ay wadada ka carareen hadda waysi soo baheysteen laba meelooday ka dhigeen ewel meelay aheyd waysi soo caraadsadeen waa soo bateen waxaan sheegaynaa sidaan horuu sheegnaba war dadkii berri sheega lahay waa laiga dila dhihi lahayo war haddaan muddo ku siinay wadada ka wado wadada ka wadaan leena haddaad kii wadaadahay tahay haddaad nabadoonkii tahay haddaad kii dhara tahay haddaad kii waxgarta tahay hadda wadada ka wadaan leen hadday ka wada waayaan berri lama weydiin karaa dhimashee dhaawac maal qoryahoda maxkamadaan isku geyeyna waayahay.
dul qaadanayno shalay tuugaan ka kicina meeshaan shalaabay ahayn shalan tuuga ka kicina ma aha in tuug kale anaga noo yimaado tuugka ma rabna walka hadda walka.
hadda shabaabku eh, si kalow eh, u maamulayay ma ahane isbaaro toosa oo sidan oo kale ah wadada uma oolin eh, maxamuudow
Een, eh, shabaab eh, ismaar waa u tiilay laakiin ismaaro dadbanay ahayd kuwaanu istaa waxa waaye ismaaro muddaxan waaye jidka qora lasoo istaagay koray lasoo istaageen nimankaasu boonay wax ku qaadaayeen xukanay wax ku qaadaayeen tuuga dadbanay ahaay kuwaa tuuga toosa waaye oo herbaadiyaal ah oo xayawaano ah oo ummadii dhacaya oo daarkii furaaya oo dharkii furaaya oo naagii kufsaaya oo da- darawalkii darawalkii iigu yimiday degmada aadiba gacantiisu waa jabamneed foolkiisa qoriga liiskiisaa ku yaala afkan iyo qoriga shaa la yidhi Een, eh, sheeg eh, mobeelkaaga lambarka sirta sheegaale markaasaa afartan iyo shan dollar a mobeelkiisa laga hela saa laga tuurtay inkasaysa war nimankaasaa meesha jooga ma kuwaasaa ah, ah, bili aadana gaala cadcad oo madmadow waa meesha joogto waay.
gaadiid Yaa dag- ku gaadiid aaminayno.
dagaal miyay wataan eh, guddoomiye ma gaadiid dagaalay wataan oo baabuur qoryo ku xiran yihiin mise waa dad qoryo caadiya wata oo qori gacmeedyaha
Qor- qoryo caadihay wataan qoryo caadihay wataan haye ma dad iska degaana oo iska hubaysanoo shacaba miyaa mise waa een, dad ciidanka ka tirsanaa adiga sida aad haddii aad baaritaan ku samaysay
dadkaas markaan baaritaan ku samayno nimankaasu askar ma aha waa niman dhar carabiya qaba oo iskuntiyaal qaba meesha caadaystay inay isbaaro dhigtaan Een, eh, ma aha ciidan dowla ma aha dowla calaamad lagu yaqaanay leedahay askarigoodu waa la bisan yahay wax la og yahay waaye hirshabeellaa ogaa laheed meelay hirshabeelle ogtaa ma aha haddaan hirshabeelle ogeyn tuuga meesha iska timid waa maamulka hirshabeelle oo kaa sarreeya ma la xiriirtay adigu arrintan ma kala hadashay
hadda ka hor waa sheegay haddana waad aniga kugu waramayo isla cawday dhegaysanayaan waana u sheegna hadda ka hor saas oo kale aan u sheegnay haddii ilaahay idmo eh, gubernatooraha gobolka waa la socodsiiyey inay isbaaro meesha u taallo haddana idaacadan ka deeyey ciddii dhihi doonta waa ku celceliyey cidda dhihi doonta shiiqow ahaay qur-aan uu akhraaye wadadaw iska maraaye waa tira kooba yihiin hadda ha laga qaadaan lena dadkii dhalay nama weydii karaan shiiqow hayna lama dhihi karo nabadoonu nooma imaan kartid haddaan kuu sheegnay meesha ka wada labadaa meelood labadaa meelood oo wadada jayga ah keliya miya mise eh, wadooyin badanaa degmada soo gale eh, iyagana waa gaareen raggan burcadda
ma jiraan labadaas meelood ma jiraan meel isbaaro taaloo kale kama jirto een, eh, gobolka shabeellada dhexe iyo meelaha kaleetood wax sharciyeysan maahe wax kale wax sharciyeysan hataa ma jiraan Meeqa- Yani degmada meeqa aad- maalmood ay joogaan marka?
isbaaro taalo ma jirto isbaaro lacag lagu qaado ma jirto wax een, eh, mataqaanaa gobolka shabeellada dhexe oo isbaarahawyaaho ma jiro Muddo Baabuurta intee- free ay ku martaa muddo baabuurta intee ku martaa.
la-eg ay joogaan muddo intee la-eg ay joogaan hadda kuwane
nimankan waxaa lay sheegay ilaa laba bilood uu dhuumashaal inay ku imaadeen laakiin labadan asbuuc si toos ay u dhigteen si toosa markay ogaadeen inaan qofka ku soo socon dagaal lagu sii jeedo cid hadda u diyaaro la arkin ayay dadweynihii dhacayaan tayndhooyinay ka muteen miya meesha
ya tayndhooyinay ka muteen iyo eh, meel ay galaan miya
geeday waabteen haddii ilaahay kuu idmo baabuurti booday afduubaayaan baxay dhulka ku shubeen baabuurka waxaa la leeyahay inta ku shub afar jir gaanshabiya inta ku shubaa la leeyahay fuusaa meesha u taalo waa lagu shubaa badar soo geli maa baabuurka loor badar ka soo deji loor sonkore ka soo deji cag saliida ka soo jeedo labaatan la kulligood saasay meesha ku karsaayan war dhibaatay ummadda ku haaya dhibaatay ummadda ku haaya war dowladda hirshabeelle waa ku celceliye dowladda hirshabeelle taga meeshaas taga hirshabeelle amba aniga haddii ilaahay ku imo degmadaadii ka tirtantee tuugi iska dhaqaaji si deg dega aniga hii dhahaa anaa tusaaya inayna doog damo meesha dhigan hadda yaad uga baqaysaa marka
ya hadda yaad uga baqaysaa intaan hirshabeelle la gaarin inaad wax ka qabato oo ummadda dhibka ka dulqaado yaa hadda kaa hortaagan
waxaa iga hortaagan inaan ogeysiiyo dadka dhihi doona berrito anaa wadaadow ii ahaay gardaraa loo dilay jidka uu maraayay xabada haadaysaa ku dhacday meesha ma joogin layma sheegin war nabadoonuma kuu sheeg war shiiqiyouma kuu sheeg war aabihii hooyadii ma idiin sheeg war adinkoo meesha taagtaagan ma idiin sheeg intaasay ga hordaaga cawada intaas ma sheeg berihaas ii dhigtaan iyo wixii ka dambe ugu dambayntii ee, guddoomiye maxamuud wax dil ah oo ay geysteen ma jiraan nimankani Ah, wax dhibaato ah oo ah, xagga dhimashaha ma jiraan
dhimasho ma jirto laakiin dhaawac isbitaalla la geeyaa jira naagay kufsadeenaa jira ninkii ay afka iyo xabad afkaaga kala qaad yiraheen xabadaankaaga ridayna haddii kale mobeelkaaga sh- ee, lamarka sirta sheeg ee afartan iyo shan doolar laga tura gacantiisa qoral lagu jabshay ay duuban tahay foolkiisana uu ku yaalo qoriga liiskiisii aniga aad baa igu yimid baabuurkaas iyo dadkii dhancaa igu yimid aniga
maxamuud sheekh xasan maxamuud guddoomiyaha maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo khadka telefoonka iigu waramayay waad mahadsantahay guddoomiye
Waa- ma- waa mahadsantaa adigana jasaaka allah
najeexay adaan noolahaba dhammaan kacanaha wileen istaag taagan ma iska socotaa mise caruurta dharka ciidda waad u sidaa wah see looga soo tagaa dharka ciidda sanadkan ee najax style sax see camal ciidda sanadkan waa najax style weliba saacaddii loo geliyaa dharka najax style quruxdaa u siyaada socodkana waa u toosaa saasiga dheh dharka gabdhaha ciidda sanadkan waa najax style nuur calaa nuur najax style ubadkaaga u keen najax style waxa ay ka kooban tahay saako sarwaal xijaab boorso ish calaa ah oo kiyaalo qurux badan iyo koofi la yaab leh waxaana qaadan kara sannad ilaa iyo shan iyo toban jir najax style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama kala xiriir shirkadda fantastic fashion center oo ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eber lix hal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan najax style
najeexay adaan noolahaba dhammaan kacanaha wileen
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigi kaxeeyey mara la soo karkaroo magac lagu buufiyo meel la soo dhigay ha u guuxin maante ha shaqeeya maankaaga yaa heedhar waa misas xayaad stayl amba waa mahaasa kaa yaallo kaliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen
gabadhan maanta dharka misis xayaad isteel mar uun loo gelinayn maa caleesh aan dhahno waa muraa la dilaacdee minay gabdhahaagu ciiddaan ka qadaan misas xayaad stayl hah eebbaagoo xaqooraad gashay indhaha macallin oo dadka u markhaatiya dharaan misas xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuc gacmahaaga lalala kida mushxil waa xaamba kala jiraa dharaan misas xayaad stayl ahayn minaanba saas u taablo gacmahoo dhanaa qandhiiga qabaysaahe muranku waa ceeb mashquulku waa qalad dharan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuc gacmahaaga berkeetayada miima yaa xamurunkeena mug horaa loo saxiixay dharka ciidda sanadkan inuu yahay dharka misas xayaad stayl ma huraan gabdhahaaga waa muraayid qalbigooda dharaan misaxayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe hoy hoy ka ilaali midigtooda taasaaba dulmiya mugga hore waxaa lagala jiraa iska seexdhaaba u dhaantee dharka misis xayaad istayl waa dharka ugu quruxda iyo tayada fiican ciidda sanadkan waxaana kuu keenay shirkadda cadceed group wuxuuna ka kooban yahay xijaab saako sarwaal boorso iyo weliba koofi cajiib ah waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga xarunta shirkadda cadceed group oo ku taalla bakaaraha qaybta galeyda dhanka bari ee masjidka abshir bacadla ama waawicista gaaban ee labaatan lixdan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaan xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasuiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
waxaan dhabhayniyo dhaldhalaalka beenta bulshay ka dheeraada aryaada warkaan dhegaysta waaga mahaan ku yaabayaan fadhaahe weligaaba ka dhowrso boqol mitir ka dheerow dharaan mister khaliil ahayn ha u dhoweyn gacmahaaga barkehadyadda dharka master khaliil fashion la socota aa caqligaagaba ka weyn dharka master khaliil fashion waxaa dhex yaalla oo dhab ahaan la socda taleefankii dhabta ahaa iyo iphonekii la dhahaye ha u moodin dheeldheel yaah maye yaah aadaale aada ardadaa dhaqaanoo hadhoobay ciridka taagi doonaan waa layga dhammaystay taariikhdu waa dhigaal ganacsigu dheelma galo dharka master khaliil fashion iphone baa dhinac yaalaroygaarka master khaliil fashion ku iidsii adnaxaa ku dhibaa iphone dhag dhegtana kaciid dharka master khaliil fashion iyo iphonku waa dhab dhaldhalaalka midabkiiyo muuqaalku waa dhag dharka master khaliil fashion iyo dharaartu waa run iphoneka dhinac yaaliyo hadalkeennu waa dhab waa markii ugu horraysay oo dalka la keeno dhar wata teleefon qaali ah sida iphone waana tartanka iyo guulaha ganacsiga aan kuugu celiyo dharka ciidda ee master khaliil fashion waxa uu wataa iphone dharka master khaliil fashion oo isku darsaday bilic iyo tayo waxa uu ka kooban yahay sarwaal funaanad jaakad aan caadi ahayn koofi iyo ookiyaalo isku dheggan oo aan weli horay noocooda loo arkin waxaad ka heli kartaa dharka master khaliil fashion goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama cadceed group ama wac nambarka gaaban ee labaatan lixdan
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay ee soo qaata haddeer simkarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaalaa iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mida asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa ka dib ayuu u dhiibay kokakollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
wanaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka ayaanu ku guda jirnaaye markan haddii aanu fiirino degmada baardheer ee gobolka gaday ee soomaaliya waxaa aroornimadii hore ee saaka ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo halkaasi ku sugnaa weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac kuwaasi oo ay mar- m- xilliga halkaasi la weerarayna waxaa lasoo warinayaa inay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka gado axmed buulak greed iyo weliba ee, wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan khasaare kala duwan oo isku- isugu jira dhimashada dhaawac ayaana ka dhashay qaraxaasi laga soo buuxiyey ee gaari markaasi la sheegay in lagu weeraray xarunta martida ama guriga martida ee degmada baardheere ee gobolka gedo oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiintaasi iyo saraakiisha ciidan wararka la helayo ayaa sheegayo in gaariga eh, lagu weeraray halkaasi oo ahaa eh, gaari nuuca xabaddu aanan karin sida ilawareeda halkaasi ku sugan ay u sheegeen warbaahinta dalsan ee muqdisho macluumaadka ayaa tilmaamayo in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi gudoomiyihii gobolka gedo axmed buule iyo abaanduulaha qeybta afartan iyo saddexaad korneel axmed cabdulaahi oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugnaa wararku waxay sheegayaan in qaraxaasi ismiidaaminta sidoo kale ay ku geeriyoodeen askar ee ilaalinayay mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaa duqa degmada baardheere ee gobolka gedo iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadlay weerarkaasi ayaa waxa ay sheegeen in markaasi baaritaano lagu hayo khasaaraha ka dhashayna la tirokoobayo dhinaca kale maamulka jubbaland wasiirka amniga maamulkaas ayaa eh, faahfaahin ka bixiyey dhacdadii maanta ka dhacda baardheere isagoo ka tacsiidiyey dadkii halkaasi ku geeriyooday waxauu sidoo kale ka waramay shir la xiriira amniga deegaanada jubbaland oo ka dhacay magaalada kismaayo
ee, qaraxyadii ay ku weerareen khawaariijta degmada baardheere ee, ayna dhibaatada ugu geysteen dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dadweynaha ayagoon u kala aabayeelin oo caadana u yeeshay inay mar walba dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda dadka dhibaatadaas ay ku dhacday oo qaraxyada saaka ay ku waabariisteen dadkii dhintayna ilaahay subxaana wa tacaala ha u raxmado jannadii firdowsana allaha geeyo dadka dhaawacaan dhaawacana ilaahay subxaana wa tacaala ha noo caafiyo Ee, qodobkaas tacsida oon u tacsiyeynayno dhibaatada dadkeenna gaartay oo khawaariijta ay gaarsiiyeen saaka kula sokan lahayn qaraxa degmada baardheere ayna ku xijiyeen haddana inay hoobiyaal ku garaacaan dadka ayna u kala aabayeelin waxaan rajaynaynaa in sha allahu in ay eedi doonaan dadka soomaaliyeed dhibka ay had iyo jeer u geystaan iyo hantidooda iyo naftooda ay mar walba dhibaatada u geystaan oy xalaalaysteen in sha allahu waxaan rajaynaynaa inay eedi doonaan qodobka tacsida haddaan intaa uga gudbo qodobka labaad shirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa saaka noo qabsoomay iyadoo ay ka soo qaybgaleen qaybaha kala duwan Ee, waxaa lagu soo qaaday shirka ee, qodobka koowaad in la sii wado ee, dagaalada lagula jiro khawaariijta iyada oo la kaashanhayo ciidamada aan saaxiibada nahay ama ha noqdeeno kuwa actamis ama ha noqdeeno kuwa kale ee nacaawiyo laba in la sii adkeeyo meelaha laga qabtay khawaariijta difaacyadooda in la sii adkeeyo isla mar ahaantaana goobo cusub ee la sii fidiyo weerarka waxaa kaloo laisku afgartay in la xaqiijiyo goobaha laga qabtay laga qabto khawaariijta in la xaqiijiyo difaacooda ee isla mar ahaantaasna gacmo waxtar ah loo fidiyo dadka ee, meelaha ayaga ah ku nool oo la gaarsiiyo ee sida samafalka oo kale caafimaadka iyo wixii la heli kara iyo maxaanku idhaahdaa biyo hadday tahay hadday caafimaad tahay hadday cunto tahay iyo haddii ayaga laftooda sidii maxaanku idhaahdaa loo xaqiijin lahaa amnigooda sababta waxaa weeyo ee dadku mar walba meelaha khawaariijta laga qabto waxay ka qaxaan magaalooyinka taas oy mar walba ka baqayaan in ee, maxaanku idhaahdaa meeshaas la qabtay ayagu dib ay ugu soo noqdaan marka waxaan rajaynaynaa goobaha laga qaban laga qabto khawaariijta ee dibna looga soo noqon ma waana la joogayaa dadkuna maxaanku idhaahdaa way ku sugnaanayaan wixii samafal ana waa loo geynayaa example haddaan ka soo qaado hadda janay cabdalla oo kale ee, wuu ku sugan yahay dadka xoolaha way ka cabayaan ciidanka way ku sugan yihiin waxaan filayaa neefka geela ah oo cabahayo ceelka ka cabahayo waxaa laga qaadi jiray ee, shan iyo toban kun oo soomaali ah neefka looda waxaa laga qaadi jiray toban kun oo soomaali ah neefka arigaana shan kun maantay dadkeenna xoolaha wato waxay ku cabbaan bilaash ayagoo amnigoodana la ilaalinayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin telefishinka jubbaland sida wanaagsan oo aad ugu gudbisaan dadka uguna tabisaan waxyaalaha xaqiiqda ah waa mahadsantihiin
dhaaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada hadeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshil baan ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta jooga ama uu harsanayo dahabshil baankii baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho markaan haddii aanu fiirino madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu si adugu kaga hadlay xaaladda magaalada laascaanood oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka jireen colaad u dhexaysay ciidamada somalilan iyo kuwa xooga dadka deegaanka halkaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac muuse biixi cabdi oo ka hadlay colaadda magaalada laascaanood ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan dhinacyada kasoo horjeeda waxa uu soo dhoweeyey dhexdhexaadintae wadda dowladda etoobiya hase haatee waxa uu digay puntland isagoo sheegay inay muhiim ay tahay in dhexdhexaadinta loo maro xal markaasi ku dheehan iyada oo aanan laga bixinin xuduudda somalilan siduu yidhi
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa wasaaradda qorshaynta iyo ciddii ka tabataabisayba ee maanta soo bandhigay qorshaha qaranka ee shanta sane ee soo socda waan ku bogaadinayaa dadaalka badan tamaryada dhaqaale saacadaha badan ay shaqeeyeen iyagii intii la shaqaysayba qorshaha ay soo saareen oo dhowr jeeroo horenaan kala qayb galay waa qorshe haddii alla yidhaahdo oo aynu ku dadaalno aynu sidiisa u hirgelinno aynu ku gaadhino horumar dhaqaale oo dhinac walba ah sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa oo aan ka codsanayaa hay-ad walba iyo cid walba mas-uuliyadda uu saarayo hadday dowladda tahay hadday ganacsato tahay hadday aqoon-yahan tahay somalilan qof walba iyo hay-ad waliba inay xil iska saarto inaynu hareeraha ka joogsanno oonu wada hirgelinno sababtoo ah waa danteennii waa mustaqbalkeennii inagoo isugu tagnaa oo taa ka madhan dhalinaa ayuun baynu mustaqbalkeena horumar ku gaaraynaa inteenna nool intaynu joogno ubadkeennana mustaqbal ka kan maanta ka wanaagsan ugu samayn karaa waxaan taageerayaa fikradda odhanaysa wixii gacmahaaga bielgeydergaah meel ku gaari mayno caawimo iyo yabooh layna siiyaa meel gaari mayno waxaynu u baahannahay innu maskaxdeena ku korino soddon sanun baynu dhahayn haydayna caawinayo meel baah layna caawiyo haddana baryadeennu intii horumay ka sii batahay kama yaraato qabkeennu hoos buu sii dhacaa oo waxaynu sii qabatinnaa baryada marka waxaan oo lahaa qorshahaas maskaxdeena ha koriyo horumarkeena dhaqaalena ha koriya aynu isoo tagno aad baan mar labaad u hambalaynayaa ka intii laga sheegay baa inugu filan waxaan u mahadnaqayaa gaar ahaan dadka hawsha badan mar walba ka qaata ee soo bilaabay oo doctor sacad ka mid yahay oo qaranka ah qorshayaal badan oo wanaagsan uga qayb galay howl badanna u haya shukri baadaro oo maanta aan doonan uga mahadnaqo maalintii wasaaradda la geeyey oo dhowr iyo toban sana hayso dadku waxaa arkayeen wasaaradda aan jirin laakiin waxaan ugu mahadnaqayaa inay dhowr iyo tobankaa sana muujisay deegaanku muxuu yahay oo maanta qof waliba deegaankii u soo jeeda u dhegaysanayo ay noqotayna inaynu fahmnay haddaynaan deegaanka daryeelin inay nolosheenna iyo kuwa ubadkeenna aynu baabiinayno aad iyo aad wasaaradda ku riqaan dhammaan madaxa kale waan mahadnaqayaa wasiirka qorshayntana waan ugu mahadnaqayaa dhallinyarada fiican ee uu soo hirgeliyey qaran ahaan maanta somalilan sanadka aanu joogno ee bilowgiisi aanu joogno iyo maanta halkaynu marayna alxamdulilah waa wanaagsannahay dal iyo qof iyo shirkad adduunyada bani aadam wuxuu soo dhashaa isagoo oo ooyaya markuu soo dhasho isagoo jibaadayna wuu dhintaa intuu bini aadamuu nool yahay hawl baa horta alla uu xalilayo markaa hawsha iyo noloshu waa walaal dhibaatada iyo noloshu waa walaal qof waliba saaka guriguu ka soo kacay baahi baa taallay shakhsiyan isaga hawsha u taallay uu shirkan wey hawl baa meel ka taallay markaa mar kasta dhibaato way jiraysaa qarankana dhibaato way ka hor imanaysaa hadduu siduu xaliyo dowladdana waxaa loo samaystay inay xalisho dhibaatooyinka maanta hawsha inoo taalla somalilan sanadkan waqtiganu joogno waa laba qodob qodobka koowaad oo maanta muddaantaynu saaranta waxaa weeye dhibaatada ka jirta gobolka sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah dad inagaga dhintay badan dhaawacmay khasaare badan inaga gaadhay waa dhibaato aynaan filayn oo inagu timid maantana waxaan filayaa in qof waliba ku fikiraayo oo somalilan darihi dhibaatadaas see loo xaliya muxiidayna koowaad mudaadkooda waa inaynu xalilno dhibaatadaas caanood si nabada dowlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalka inaa joojiya shuruud la-aan ciidamadana waxay isxakameeyaan qarar ahaanna aynu nabad ka doonno bilowgii ilaa halka u dambeysay tiraba saddex jeer ayaan halka ballan qaaday xabad joojin shuruud la-aana alla ma qadarin dhibaatadu way taagan tahay maanta waxay la tahay waxa joogan ha loo taliyo nabadana ha laga wada shaqeeyo waanay muuqataa saansaankii nabadda iminka in loo dhega nuur yahay waxaan codsanayaa somalilan dhabe inay nabadda gudurto sidaynu u aragnaa dhibaatadayna maanta xalkeedu inuu yahay kow xalkaanu u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin somalilan gudaheeda ah waxa weeye gobol somalilan ka mid ah oo dadkooda iyo muwaadiniinta somalilan ah oo wax ka tirsanaya dowladda waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto la dhegaysto dowlad ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qalloocan laga saxo wixii laga qaldaman iskaga garaabo iyaguna waxay ka qaldaman ka garaabaan waana waxaan dhammaysan karno haddaynu somalilan horena waa u dhammaysan jirin qaar la midoo badan baa ina soo maray dagaalada gudaheena oo badan oo sidoo kale oo la kala codo ina soo maray ka muddo dheer qaatay somalilan baa keligeed xalalatay iyadoo aan dhibaato isagu iman miir qabay waad fadhiisatay wixii qadara waa la soo garaabay dalkuna wuu ku dhismay maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin somalilan dhexdeeda ah ciidda nagala shaqaynaysa nabad ee ama dowlad ah ma urura ee wanaaggeena doonaysa ee daacadnimo u tarinaysana nabadda waa la kaashanaynaa oo waanu ogolnahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo waa somalilan oo dhexdeeda dhibaat jirta aanu caawinayna waxaan aan ogolayn oon macquulla ahayn in dadka qaarkii ama qayb ka mida soomaaliya oo puntland gobolka ah inuu dagaalka iyo talada iyo faragelin qayr caadiga la soo galo sool isagoo raacaya hab qabaniya taasi sax maaha afrikoo dhan ayaa xadadkii isticmaalku qaybsaday danna waxay mooday afriki oy heshiis ku tahay in xadadkisoodii ahaadaan haddii kale afrika ciido xad samayn kara mayso xadka somalilandna waa kaa caalamiga ah markaa cid ka bedeli kartaa dee afrikunbuu la xelyaha afrikoo tiraakii isticmaalka inaga daaya mooyaane aynu isku aynu dib u qaada mooyaane keligeed somaliland xadkeeda la odhan maayo gooni ha loo faquuqo sharciga afrika ma ogola ka caqligu ma ogola soomaali waa qaybsantahay qaybiga waxay la nooshahay etoobiya ay waxla leedahay waa ogolnahay xadkaanu dhowraynaa waanu ku taanidananaa iskaashi wanaagsanna waanu ka doonaynaa waa la yeereen qaybi kenya waxla leedahay waa ku ixtiraamayna mid waa jabuuti canfar bay wadagan yihiin oy wax wada leeyihiin oy dalay walaalibay waa ku hambalyaynaa waa ku xaqdhowraynaa soomaaliya puntland iyo jubbaland iyo south maxay ahayd koonfur galbeed iyo galmudug waa gobollo iyo maamulo somaliland
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaan caawa inta ayaan jeclaa inaan kusoo afmeero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sac raadiyaha dalsan ee muqdisho axmed cali maxmed ayuu ahaa farsamada aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cismaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo